iyaguna wararka dhiilada leh nagaga soo gororaya duuladada dalka suudaan ayaa sheegaya inay ka agoogtay sidoo kalena ay xaggii loo badnaa u kaceen dad kor u dhaafaya kun qof oo madax madow kuwaasoo dhammaantoodba ciidda hoos maray xogaha ayaa damuuninaya inuu dadkan dhulku la go'ay oo ay dhusinka hoose hoos mareen amase ay ciidda ku duugmeen isla jeerkaasna ay malaasmeen iyagoo hoos u galay iilka aakhiro dadkan oo ku dhaqnaa tuulo ku taalla gobolka daabuur ayaa la bidinaya inuu ka nabad galay isla jeerkaasna uu ka badbaaday hal qof oo keliya kaasoo aanay caleentiisu caddaanin halkaa kuwii kale aan lahaynin meel ay dhigeen jaan iyo cidhib amase loo dalooliyey fallaagada arsf ee maamusho bogcadahan lagu maduurmay ee ay beleduu ka hooyaalaysay ayaa isla soo taagay inaanay maare u haynin oo aanay daaqad u haynin waxmajaa ka dhacay isla jeerkaasna ay ka shaqayn doonaan sidii dadkan looga soo faqi lahaa baradan ay ku qurbaxeen amase ay haatan ku hoos jiraan dalalka geeska afrika ayaa waayihii ugu dambeeyey waxaa laga soo sheegaya arrimo yaab iyo dhamman hays leh oo ku olole dad ciidda hoos maray iyo du'ul kale oo uu gebi ku soo dumay amase uu dhulku la xadreeyey